أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين amaa bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati nnisaa aayaadkii irtiga iyo dhaxalkayaan ka soo baxnay xugun dadka sinaysto ay lahaayeenna waan soo marnay oo markii dambe la nasakhay oo jaldiga iyo rajmiga lagu nasakhay towbada iyo macaani ku jirtaana alla subxaanahu watacaalaa aayadihii u dambeeyey sidaasay ku saabsanaayeen oo alla ka hadlay halkan alle wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa yaxillu lakum idinma xalaal aha an tarithuu inaad dhaxashaan annisaaa nikaaxa annisaa'i haweenka nikaaxooda inaad dhaxashaan idinma xalaal aha karhan mukrihiina xaalaatihiin idinkoo qasbaysaan ood qasab ku dhexlaysaan aayaddan dhowr xugun baa iskugu dha ayaa iskugu dhex jirto oo ku saabsan axkaam qoyska ku tacalluqda ah waxaa jiri jirtay ama aayadda sababkay ku timid sababu nusuulkeedu ou ahaa jaahiliyadii waxaa jirtay reer madiinana ay sameyn jireen awalul islaamkana intaan aayadahan soo degin la sameyn jiray idaa maata arajulu qofku haddii uu dhinto walahu mra'atun naagna ou lahaayo ou qabay jaa'a bnuhu min gayrihaa wiilkiisa ninkaa dhintay wiilkiisa oo haween kale ay dhashay ayaa imaanayay ow qariibuhu ama ninkaa dhintay nin qaraabadiisoo dad u xigo min casabatihi ka mid ah fa alqaa thawbahu calaa tilka almar'a maradiisa ayuu haweentaasi ku kor tuurayaa uu ku tuuranayaa wa calaa khibaa'ihaa teendhada iyo guriga ay degan tahay buu ku tuurayaa maradaas fa saara axaqa bihaa min nafsihaa wa min gayrihi wuxuu noqonayaa markuu maradaa ku tuurto caadadoodu waxay ahayd haweentaa isagaa ku xaqnimo badan nafsadeeda isagaa kaga xaqnimo badan oo haweentii marka isagaa milkinayo gacanta ku dhigayo heyrkiisna iyo isaga ayaa kaga xaqnimo badnaanayo wa akhada sadaaqahaa meherkeedana waa qaadanayaa haddii nin kale uu u guuriyana meherka isagaa qaadanayo haddii uunan u guurininna isaga unbaa markaa haysanaya hadduu doonana waa guursanaya hadduu doonana waa ka tegaya haddii wain shaaa cadalahaa hadduu doonana guurka waa ka mancinayaayo waa u diidayaa inay guursato si uu u dhibo dabadeedna markaa yacnii ay wax siiso ama dhaxalkii ama intay dhimato iyadoon sidaa u taagan oo isaga uu haysto intay dhimato wixii dhaxala oo ay lahayd ninkii hore ay ka qaadatay ama meher uu siiyey xoolo waxay hayso si uu isaga u dhaxlo dabadeedna uu isaga u qaato macno noocaas ayaa jiri jiray taas ayaa marka aayaddu ay reebtay oo waxaa la leeyahay haweenka haddii laga dhinto iyagaa nafsadooda xaq u leh xorna u ah hadday idin doortaan inaad dumaashaan ood guursataan oo ninkii qaraabadiisii waayee markaasi yacnii iyaga doorashadooda iyo iyagoon la qasbin waa idiin bannaan tahay laakiin inaad mara intaad ku tuurataan macnaheedu ay tahay inaad idinku hanateen haweentaas nafsadeedana shaqo aynan ku lahayn oy qasban tahay taas xalaal idin ma aha mana idin bannaana ee midda ku saabsan ninka wiilka ou dhalay naag kale usoo dhashay inuu gabadha aabihii ka dhintay naag haweenta aabihii ka dhintay inuu guursadana aayadaha danbaa lagu reebay walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa'i ilaa maa qad salaf caadadaa xun marka halkaasay ku tagtay oo ninkii dhintay ee haweentan ka dhintay wiilkeedii maba soo geli karaba isaga haweentan leanna aabihii baa ka dhintay qaraabada kale ninka walaalkiis iyo adeeradiis iyana hadday doonaan inay dumaalaan oy guursadaan waa inay iyadu rabto oo ay sidaas doorato laakiin qasab maaha in lagu qaato iyagu markaa waxay islahaayeen lacagta iyo qarashka ninkiina yacni uga baxay haweentan iyaynan xerada kala tegin oo nin kale aynan ula tegin saas darteed marka waa la haynayaa soomaalida marka dhaqankaas xoogaa noocan maa sibuu u jiraa haddii haweentu ay raalli ka tahay dumaalku dhib ma leh oo wax culaysa maleo waa bannaan yahay laakiin in la qasbo haweentii oo la yidhaahdo xor ma tihid mar haddii ninkaa uu dhintay oo nagaa ku ku haysanno taas weeyaan midda la diidayo la reebayo qeybta hore aayadda marka sidaas waaye yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa yaxilu lakum idinma xalaal aha idinka an tarisuu inaad dhaxashaan annisaaa nikaaxa annisaa-i haweenka nikaaxooda inaad dhaxashaan laga dhintay ee qaraabadiinu ay ka dhimatay inaad idinku nikaaxoodii dhaxashaan idinma xalaal aha karhan weliba aada ku qaadataan ood ku dhaxashaan mukrihiina idinkoo qasbayo iyaga ayb karhan marka waa xaalo haddii la kordhiga kaafkana macnaha waa qasbid xugunka halkaasuu ku dhammaaday walaa tacduluuhunna ha xabisinina haweenkii litadhabuu saad ula tagtaan bibacdi maa kii qaarkiis aataytumuuhunna aada siiseen iyaga ilaa an ya-tiina inay la imaanayaan ma ahane haweenkaasi bifaaxishatin foolxumo faaxisho faaxishada oo mubayinatin cad meeshanna marka laba tafsiir baa ku jirta yaa loola jeedaa walaa tacduluuhunna yaa lagula khitaabayaa lagula waramayaa laba tafsiiraa ku jirta tafsiir wuxuu leeyahay tii horay la socotaa macnuhuna waxay tahay idinma xalaal aha ninka qaraabadiina haweenta uu ka dhinto nikaaxeeda inaad xoog ku dhaxashaan idinma xalaal aha inaad guurka u diidaan idinka intaad mara ku tuurataan gurigeeda iyada korkeeda ama gurigeeda sidaa darteed marka haweentii nin la-aan ay ku dhacdo oo yacni guurkii aad ka ceshataan sidaas idinma bannaana macnaha tafsiir waaye saas tafsiirka labaadna khitaabku wuxuu ku socdaa nimanka caadiga ah oo haweenkooda qabo oo waxaa dhici karta mararka qaar ninka xaaskiisa inuu dhibo iyadiioo toosan oo xuquuqdiisii gudanayso isaga intuu iska noco guurkiina ee inuu furana uu diido iska hayo un keliya si ay iyada iskugu furato meherkii uu siiyey markaas taasi marka ma bannaana alla leeyahay subxaanahu watacaala marka ay bannaan tahay waa ilaa an ya-tiina bifaaxishatin mubayina faaxisho inay la timaada maahan faaxishaduna madaxtaag waay haddii haweentu iyada madaxtaag ku jiro xuquuqdii ninka aynan gudanaynin oo aynan dhaqmaynin ninku waa u bannaan tahay inuu yidhaha war waa ku furayaaye meherkii may siinaysaa intaas may siin kartaa khuluc ayaa la yidhaahdaa suuratulbaqaraan kusoo marnay tafsiirkaas dambaana qurdubina uu rajaxay ibnu cadiyana tafsiirkaasuu rajaxay ilaa an ya-tiinadaana ku tusaysa bifaaxishatin mubayina leanna ninkan haddii la yidhaha khitaabku wuxuu ku dhacayaa ninkii naagta ka dhintay qaraabadiisay ku dhacaysaa ee ilaa an ya-tiina bifaaxishatin iyaga maxaa ka galay taas guur iyo caqad iyo midna maba hayaane marka ilaa an ya-tiinadaa qariino waxay tahay laba qof oo isqabto waayo hadda waxa laga hadlaayo markaan ayb marka allah wuxuu leeyay walaa tacduluuhunna ha xabisinina haweenkii oo inaad furtaan ha diidinina oo saa darteed ha ku xabisinina walaa tacduluuhunna ha xabisinina haweenkii litadhabuu saad ula tagtaan ood u qaadataan bibacdi maa kii wax ka mid a aataytumuuhunna aada siiseen waa meherkii ilaa an ya-tiina inay la imaanayaan maahane bifaaxishatin faaxisho faaxishada oo mubayinatin iska cad faaxishadana marka dhowr tafsiir baa lagu sheegay waxaa ugu yacni badan faaxishadaas waxaa laga wadaa nushuus haweentii madaxtaag inuu galo ninkii aynan warka maqlaynin oo aynan daacadiisa ku jirin marka haweentu dhibka iyada uu ka yimaado ama furiinku ay dalbato markaas waxaa bannaan in la yidhaahdo ninku uu yidhaahdo furiinkaagii iyo dalqadahaadii iga gado meherkii aan ku siiyey keen waa iska kaa furayahay ayb ilaa an yatiina hadday sidaa la yimaadaan waa idiin bannaan tahay waayo marka macnaha ayb baxhi kale oo aayadda ku jira wuxuu yahay aayaddaani mansuuka miyaa mase waa muxkama bacd اla'ima waxay yidhaahdeen aayaddaani waa mansuuka walaa tacduluuhuna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhuna wixii aada siiseenoo mehera maba ka qaada kartaan ayay aayaddu sheegay aayat lbaqara nasakhdayo falaa junaaxa calayhimaa fiima iftadat bihi haweentu waxay isku furanayso oo ay furiinkeeda ku gadanayso dhib ma lahan tan marka waa man waa mansuuqa naasikhadii aayaddii nasakhdayna tan baqara waayo qaar baa saas yiri laakiin sida xooga badan aayaddan aaya muxkama waaye midda baqara iyo midaanna isdiidi maayaan leanna middaani waxaa ku jirto ha ha xabisinina saad maal uga qaadataan ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina hadday faaxishay madaxtaag la yimaadaan ka qaata waayo markaas wax waa ka qaadan kartaan ka qaatadiina aayatulbaqaraa sheegtay marka aayaddan iyo aayaddaas maba isdiidayaan abu jacfar itabari wuxuu yidhi waxaa laga qaadanaya marka labada aayadood maadaama aanay isdiidaynin wax nasakh layraa marka ma jiraan ilaa an yaatiina inay la imaanayaan ma ahne bifaaxishatin faaxisho faaxishada oo mubayinatin cad faaxishadaasina waa madaxtaag ayb haweenta marka saddex xaalo waay ninka iyo naagta isqabo marna haweenta ayaa madaxtaagu ka socdaa markaasi waxaa bannaan khuluc inuu meesha soo galo oo ninkii uu haweentii wixii uu siiyey uu ka qaato sidaana uu ku furu kusii daayo mar labaadna waxay tahay ninka ayaa madaxtaagu uu ku jiraa oo isagaa dhibaatada iyo rabshada wado haweentii daacadeedii waa ku jirtaa oo ninkeedii waa adeecsan tahay de markaas inuu wax ka qaataa ma bannaano waana middaan aayaddan hadda ay tilmaamayso marna labadoodiiba dhibaa ka taagan wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahlihaa in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa arrintooda markaas xakam ayaa loo saaraa nin iyada ka socdo iyo nin ninka ka socdo ayaa marka qaaligu uu u dhiibayaa kasoo taliya buu dhahayaa hadday u arkaan guur inuunan jiri karin waa kala furayaan hadday u arkaan inay dhaqmayaanna waa deynayaan xakamka iyo baabkiisa aayaddaasaan ugu tegaynaa wakiil inay yihiin iyo inay yihiin yacnii ay wax faysalayn karaan iyo aayaddaasaan ugu tegaynaa insha allahu tacaala ayb qoyskii marka arrimihiisii qaybahaas ayay u qaybsamaan wacaashiruuhunna alla wuxuu leeyahay wacaashiruuhunna la dhaqma haweenkii bilmacruufi macruuf kula dhaqma shay yacnii la yaqaano caadadana lagu yaqaano inuu wanaagsan yahay sharcigana lagu yaqaano kula dhaqmo wacaashiruuhunna la mucaamaloodoo la dhaqma haweenkii oo la saaxiiba xaasaska aada qabtaan bilmacruufi wanaag kula dhaqmoo kula saaxiiba fa in karihtumuuhunna haddaad nacdaan haweenkaasi ood wax ku dhibsataan fa casaa an takrahuu inaad nacdaan ayaa la arkaa shay-an shay inaad nacdaan oo dhibsataan wayajcala wayajcala allaahu alla ou yeelo fiihi filmakruuhi shaygaa la dhibsanaya dhexdiisa khayran khayr inuu yeelo khayrkaas oo kahiiran fara badan mufasiriintuna waxay ku macneeyeen haween dabeecaddeedu si kuu dhibayso ama adigii qalbigaagii uunan aada u rabin markaas ee waxaa laga yaabaa ilaahay ilmo baariya kaa siiyo khayr badan oo adduun iyo aakhiro labadaba ku anfaco marka haddaad dadku ma wada dhammaystirnay haddaad meel xumaana ku aragtaan qofkan aada nacaysaan waxaa laga yaabaa khayr inuu ka yimaado wax lagu haysan karaa hadday tahay iska sabra dayib aswaajtii baana meeshaan marka lagula khitaabayaa nimanka wacaashiruuhunna haweenkii la dhaqma bilmacruufi kula dhaqma fain karihtumuuhunna haddaad nacdaan haweenkaas facasaa an an takrahuuh inaad nacdaan yaa la arkaa shay-an shay wayajcala allaahu alla ou yeelo fiihi kaa aad nacaysaan dhexdiisa khayran khayr inuu yeelo khayrka oo kahiiran aada u fara badan ayb khayrkaas marka aadka u faraha badan iyo yacni waxay ku sheegaan owlaad baari oo khayr leh waxyaaba fara badan oo sidaas oo kale ah ayb oo waxaa la yidhi huwa waladun saalix ayb ow amase an yacdifahu llahu calayha inuu alle usoo laabo isaga oo yacni haweentii wixii uu ku nacayey ama ku dhibsanayey inay iska beddesho ee markaasi kalgacayl iyo ilaahay dhexdooda ou dhex dhigo marka durbaba ha ku boodina unfuriin iyo orod ha gelinina dadka maanta siday u badan yihiinna waxaasaa ka qaalib ah wax yar oo aan macno badnayn ayaa laga yaabaa inuu ninku ku yiraahdo saddexa iiga furan tahay hadhowna marka saddexa haween ma ku fur ah saddexdii dalqadood ma wada soconay mase ma soconayso ku su-aalaya nacam ayb qofkii sidaasoo kale yeelo saddexdiisaba waa ka tegay nacam haweentana waa ka baa-inaysaa horena waa uga hadalnay wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin waaataytum ixdaahuna qintaaran falaa taأkhuduu minhu shay-a wain aradtum haddaad doontaan istibdaala zawjin xaas ama yacni haween bedelashadeeda makaana zawjin mid kale booskeeda aada ku bedelataan intaad mid furtaan mid kale inaad guursataan wa aataytum walxaal qad aataytum aada siiseen ixdaahunna middood qindaaran maal aada u fara badan falaa ta'khuduu ha qaadanina minhu maalkaa xaggiisa shay-an waxba ha ka qaadanina ata'khuduuna ma qaadanaysaan hu maalkaas miyaad qaadanaysaan buhtaanan miyaad bibuhtaanin miyaad ku qaadanaysaan been abuurad iyo wa ithman wa biithmin dembi dembiga oo mubiinan cad miyaa ku qaadanaysaan buhtaanan iyo wa ithman waxay ku nasbisan yihiin mansuub binasci lkhaafid ba-daas maqan ayaana markaa yacnii in la riday darteed baa marka ay ku nasbisan yihiin marka buhtaanan bibuhtaanin wa ithman wa biithmin ama in la xaaleeyo waa bannaan tahay buhtaanan xaal aada been abuuranaysaan wa ithman aathimiina xaal aada dambaabaysaan ayb labadaasba waa ku bannaan tahay mafcuulu min ajlihi in laga dhigana waa bannaan tahay buhtaanan liajli buhtaanin saddexdaasba waa laga laqbeyn karaa aayaddan marka allah subxaanahu watacaala wuxuu uga waramayaa ninku hadduu doono isagu kasoo goodo inuu haweentiisii furo wax nushuus iyo madaxtaagna aanu ku jirin faaxisho iyo dhib ay la timidna aynan ku jirin isagu uu damco inuu iska furo haweentii markaana uu mid kale guursado haweentaas la furay ee uu u tegay ma bannaana inuu ka qaato meherkii uu siiyey lianna meherkaa muqaabilkiisii waa dhacay jirkeedii ood xalaashatay ayaa muqaabil u ah inaad ku laabato ka qaadato ma bannaana ayb haddii marka dabcan uunan u teginna de meherkii nusbuu noqonaya sidaa uu ku furo haddii fasakh iyo wax lamida ay yimaadaan xaggeeda iyo wax ka yimidna waa dhacayaaba meherka nacam ayb marka alla wuxuu leeyahay wain aradtum haddaad doontaan istibdaala zawjin haween bedelashadeeda makaana zawjin haween kale booskeeda aada ku bedelataan midaad furaysaan yacni mid kalena waa rabtaan wa aataytum walxaal qad aataytum aada siiseen ixdaahunna middood qindaaran aada siiseen maal aada u fara badan meeshaa marka waxaa laga qaadanaa meherku inuu aada u badnaan karo falaa ta'khuduu ha qaadanina minhu min almaali yacni maalka xaggiisa shay-an waxba ha ka qaadanina wax kamid a ha ka qaadanina idinma xalaal aha ata'khuduuna waa yaabe yacni ma qaadanaysaan hu maalkii miyaad qaadanaysaan buhtaanan bibuhtaanin been abuurad miyaad ku qaadanaysaan iyo wa ithman dembi dembiga oo mubiinan cad miyaad ku qaadanaysaan wa kayfa ta'khuduunahu wa kayfa sidee baad ta'khuduuna ku qaadanaysaan hu maalkaas walxaal qad afdaa iyadoo uu gaaray bacdukum qaarkiin ilaa bacdin qaarka kale uu gaaray biljimaaci uu ku gaaray ood yacni galmo aada isku taabateen ood isku gaarteen see u qaadanaysaan marka iyadooy sidaa dhacday wa akhadna ay qaadeen minkum idinka xaggiinna mihaaqan ballan adag ballan ay qaadeen ballanta oo qaliidan aada u adag ballantaas adagna de waxay tahay marka lagu guurinayo waxa aad ku guursanayso waa kelmaddii alle istaxlaltum furuujahunna bikalimati illaah sidaasuu yihi nabiga sal ll ly slam haweenka waxaad farjigooda ku xalaashateen ilaahay kelmaddiisa marka marka uu leeyahy usawijuka calaa maa amara allahu tacaala min imsaakin bimacruufin aw tasriixin biixsaanin taas waayo marka naam midaad markaa ballantaas adag taas waayo marka ballan adag baad yacni ay qaadeen xaggiina ka qaateen seed marka uga qaadanaysaan waa jimaaciina waa dhacay iyo galmo ayb wa kayfa sidee baad ta'khuduuna u qaadanaysaan hu maalkii oo calaa dariiqati اlisticdaam waa la weyneysanayaa wax aada u foolxun waay waqad afdaa walxaal qad afdaa uu gaaray bacdukum qaarkiin ilaa bacdin qaarka kale uu gaaray biljimaaci uu ku gaaray korkiisa wa akhadna ay qaadeen minkum idinka xaggiinana miihaaqan ballan ballanta oo qaliidan aada u adag waa weliga gabadha ku siinayo markuu caqadka samaynayo ou dhahayo zawajtukahaa calaa maa amara allahu tacaala min imsaakin bimacruufin aw tasriixin biixsaan taas waay xadii iyo xadiidkii nabiga itaqu llaha fi nnisaa fainakum akhadtumuuhuna biamaanati اllahi tacaala waاstaxlaltum furuujahuna bikalimati اllahi tacaala midaas waay marka haweentii marka de meherka maxay ku mutaysanaysaa ma jimaacay ku mutaysanaysaa in lala khalwoodo miyay ku mutaysanaysaa fuqahadu waa ku kala aragti duwan yihiin suuratu lbaqarana wax kamida waa kusoo tilmaana walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisa'i ila ma qad salaf inahu kana faaxishata wamaqtan wasa'a sabiila wa kayfa walaa tankixuu hanikaa ha guursanina maa ay man ha guursanina nakaxa uu nikaaxsaday aabaa'ukum aabbayaalkiin ay nikaaxsadeen min annisaai xaal ay haweenka ka mid yihiin ilaa maa laakiin lagu noqoye maa wixii qad salafa tegay fa huwa macfuwun canhu waa mid la yska cafiyey waay inahu wuxuu ahaaday inahu kaasi oo haweenka aabbayaalkiin haweenkii xaasaskay guursadeen inaad guursataan kaana wuxuu ahaaday kaasi faaxishatan foolxumo faaxisho iyo wa maqtan shay cara alla keeno wasaa-a waa xumaaday sabiilan jid xaggiisuuna u xumaaday aayaddan iyo midda dambe iyo ta kasii dambeysaba waxay ka hadlayaan muxaramaatu nikaax waxyaabaha markaa haweenka la xarimay nikaaxooda ayb haweenta marka haweenka qofka uunan guursan karin ayaa aayaddan midda ka dambaysa ta kasii dambaysa ay ka waramaysaa nikaaxa marka la xarimay haweenka in la guursadaa la xarimay waxaa lagu bilaabay marka aabbahaa xaaskiisa inaadan guursan karin aabaa-ukumta marka la leeyahay aabbahaa iyo awowgaa kulli waa soo gelayaan aabbuhu maaha kan ku dhalay keliya awowgaa xaaskii nin haween ou soo guursaday inaad guursan kartid maaha walaa tankixuu ha nikaaxsanina maadaasna laba tafsiira ku jirto bimacnaa man in laga dhigo walaa tankixuu ha guursanina maa ay man ha guursanina nakaxa uu nikaaxsaday aabaa-ukum aabbayaalkiin min annisaai xaal ay haweenka ka mid yihiin kuwaas ayb haddii marka aabbuhu uu nikaaxsaday baa la yidhi caqadka keliya waa ku filan yahay aabbaha hadduu haween nikaaxsaday caqadkii u qabtay laakiin uunan u tegin ma guursan kartid xataa agteedana ma mari kartid naam tafsiir labaad wuxuu leeyahy walaa tankixuu maa nakaxdan maada waa masderiye macnuhuna sidan uu noqonayaa walaa tankixuu ha nikaaxsanina maa nakaxa ay nikaaxa aabaa'ikum aabbayaalkiin siday u nikaaxsan jireen ha ku nikaaxsanina nikaaxyadii marka faasidka ahaa oo aabbayaalkiin qaabdaradii iyo baatilkii ay wax ku nikaaxsan jireen idinka ha ku nikaaxsanina waa tafsiir labaad waayo laakiin tafsiirkaas ma xoog badna kan horaa ka xoog badan walaa tankixuu ha nikaaxsanina maa ayman ha nikaaxsanina nakaxa uu nikaaxsaday aabaa-ukum aabbayaalkiin min annisaai xaal ay haweenka ka mid yihiin ilaadaana istinaa munqatica waay oo kuwii hore guursada lagama wadan ilaa maa laakiin lagu noqoyayb aada leedahay maa wixii qad salafa tegay oo idinka idinka tegay fa huwa macfuwun canhu waa mid layska cafiyey waay wixii hore aayaddan ka hor waa layska kindaayey hadda ha yeelina marka ayb laakin maa salafa famacfuwun canhu ayb istinahaasna marka waa istinaa oo munqaica waxaa dhacday marka rasuulka sala allahu alayhi wasalam xadiid abu daawuud oo warinayo min min xadiidi lbaraa bni caazib waxa uu yihi baraa mara bii khaalii waxaa isoo maray abtigay abtigii marka abu burdata bnu niyaar ayaa la dhihi jiray abtigay baa isoo maray buu yidhi wamacahu liwaa-un isagoo calan wato faqultu waxaan yidhi ayna tadhabu xaggee u socotaa qaala wuxuu yidhi bacahanii nabiyu sal ly slam nabigaa idiray ilaa rajulin ninbuu ii diray tasawaja guursaday imra'ata abiihi nin aabihii xaaskiisii guursaday ayaa nebigu ii diray aatiihi bira'sihi madaxiisa inaan u keeno yacnii inaan soo dilo weliba riwaayaadka qaar waxaa ku jirtay inaan soo dilo maalkiisana fay buu nebiga ka dhigay muslimiinta qaadatay oo yacni masaalixda caamkaa lagu daray xadiidkaas marka waa saxiix wuxuuna tusayaa foolxumada ku jirta qofku aabihii haween uu guursaday inuu ka daba tago ayb ee ninkaa marka in la dilo nebigu amray haddana uu amray maalkiisiina in fay laga dhigo waxaa ka muuqanaysa nin ridoobay inuu yahay de muxuu ku ridoobay marka aabbaha xaaskiisa haddii ninku guursado ma intaasuu ku ridoobayaa oo gaal ku noqonayaa may culimada waxay yidhaahdeen ninkani istixlaala ula socday istixlaal ayaa ula socdayoo waa bannaystay qofku marka xaaraan qadcan ana markuu bannaysto uu ku gaalooba macnaha marka gaalnimada keenaya kaas waayo bimujarad waxaana uu sameeyey keligeed ma aha dunuubtana ahlu sunnadu waa u kala qaybsan tahay dembigu hadduunan iskiis gaalnimo loo dhihin uunan gaalnimo sidiisa u ahayn sida zinada iyo waxaan kale la midkaa sariqada iyo waxyaabahaas sideeda haddii dembigu uusan gaalnimo u ahayn qofku inuu bimujarad uu dembiga sameeyo kuma gaaloobaye inuu xalaashado ku gaalooba haddii dembigu bidaatihi kufri u yahayna istixlaal looma shardiyo ayb kutubaha caqaa-idka saasaa ku taalo salafka ayb marka ninkan marka waxaa ka muuqanaysay shuraaxda yidhaahdaan istixlaal inuu ula jiray ayb inahu kaas yacni guurkaas aada guursanaysaan xaasaska aabi aabbayaalkiin kaana wuxuu ahaaday huwa isagu faaxishatan foolxumo wa maqtan iyo caro ayuu ahaaday caro alla sabab keenayo wa saa-a wuu xumaaday sabiilan jid xaggeed buu u xumaaday xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum aayaddan marka waxaa aada loogu faahfaahiyey haweenka qofka uunan guursan karin aayadda marka waxaa lagu sheegay toddobana nasabay xaaraan ee sababay xaaraan ku noqonayaan yacnii toddobana nasab toddobana sabab waa inta hadda aayaddan sheegtay toddoba nasab nasab ahaan ay xaaraan kaaga yihiin toddobana sabab baa keentay kuwa marka sababtu ay keentay labana waa nuugmo afarna waa xiditinnimo midda toddobaadna waa haween la qabo inay tahay oo nin uu qabo oo xaas ah sababtaasay iyadana xaaraan kaaga noqotay toddobadaa waa marka lisababiyay kaaga xaaraam yihiin toddobada nasabka lagu sheegay waa kuwaan marka kuwaasaa la hormariyey xurimat waxaa la xarimay calaykum idinka korkiina waxaa laydinka xarimay ummahaatukum nikaaxu ummahaatikum nikaaxu in lasoo qadaraa waa waa qasab hooyadiin xaaraanay idinka tahay xaaraantu maxay tahay waa min jihati nikaax xurimat waa la xarimay calaykum idinka korkiina ummahaatukum nikaaxu ummahaatikum hooyooyinkiina nikaaxoodaa laydinka xarimay wa akhawaatukum walaalihiin idinla dhasheen guurkoodaa laydinka xarimay wa banaatukum gabdhihiina dheh guurkoodii baa laydinka xarimay inaad guursataan hooyo marka la yidhi ayeyduna waa hooyo adiga hooyadii ku dhashay tii sii dhashay aabbaha hooyadiis ayeeyaalka iyo hooyada ku dhashay kulli waa hooyooyin wa banaatukum baa laydinka xarimay gabdhihiinna wa banaatukumna gabadhaad adiga dhashay iyo ilmahaagu gabdhaha ay dhaleen faracaaga waa kaa xaaraam wa camaa wa akhawaatukum walaalihiin nikaaxoodaa laydinka xarimay walaalaha adiga kula dhashay dhinac kastoy ka imaadaan hadday kugu hooyo kugu aabba tahay hadday kugu aabbo keliya tahay hadday kugu hooyo keliya ay tahay wa camaatukum eedooyinkiina aabbayaalkiin la dhashay wa khaalaatukum habaryaaryaalkiin hooyooyinkiina la dhasheen wa banaatul akhi walaalka gabdhihiisa xaaraan idinkaa inaad guursataan walaalka saddexda noocba kan kugu aabbaha keliya hooyada keliya labadaba midka kula wadaago gabdhaha ou dhalay ma guursan kartid waxay sii dhalaanna waa la mid wa banaatu lukhti walaashii gabdhaheedii baa laydinka xarimay inaad guursataan iyaguna marka waa wixii ka farcan mana waa la mid intaas marka waa nasabkii intii lagu sheegay marka lasoo khulaaseeyo kuwaas nasabka marka fuqahadu waxay ku khulaaseeyaan kusoo koobaan usuushaadao dhan waa kaa xaaraan kow qabso usuushaada marka lagu leeyahay hooyada iyo ayeeyadaa iyo waayo furuucdaadana waa kaa xaaraam ilmahaaga iyo waxay sii dhalaan meel ku xir marka intaas waxaa kaloo kaa xaaraama asalkaagii koowaad wuxuu dhalo asalkaaga koowaad wuxuu dhala maxay kuu noqonayaan adiga walaalaha waay leanna asalkaaga koowaad waa aabbaha iyo hooyadaa waay waxay dhalaan maxay noqonayaan marka walaalahii kula dhashay dayib waxaa kaloo kaa xaaraam ah asalkaagaas koowaad wixii ka dambeeyo isaga usuusha ka dambeyso faracooda koowaad waa kaa xaaraam adiga marka asalkaagii koowaad waa aabbahaa maxaa ka dambeeya aabbaha awowga ayaa ka dambeeya awowgaha faraciisa koowaad maxay ku yihiin adiga eedayaalkaa waay ama habaryaaryaalkaa bay noqonayaan kuwaas waa kaa xaaraam faracooda koowaad maxaa loo leeyahay marka kooda labaad waa kuu xalaal leanna kooda labaad ilma adeeraad tihiin kooda labaad ilma adeeraad noqonaysaan mayla socotaan waa sida ugu sahlanoo lagu dabdin kara faracaagii dhan waa kaa xaaraam usuushaadii waa kaa xaaraam asalkaagii koowaad wuxuu dhala waa kaa xaaraam leanna walaalaha waa asalkaagii koowaad waa aabihii ku dhaleen hooyadii ku dhashay asalkaas koowaad kuwa ka dambeeyo awowga iyo ayeeyadaa waxay dhalaan iyaga faracooda koowaad waa kaa xaaraam leanna adeer ama eeday kuu noqo waxay kuu noqonayaan eedo ama habaryarayaalay kuu noqonayaan faracooda labaadna ilma adeeraad tihiin ilma habreedaad tihiin kuwaas waa isguursan kartiin gabadha ina adeer yani ina adeertaa waa guursan kartaa saasaa lagu dabdiyaa marka naam wixii nasaba halkaasi ku ku xir marka dayib xurimat waa la xarimay calaykum idinka korkiina ummahaatukum nikaaxu ummahaatikum baa laydinka xarimay wa banaatukum wa nikaaxu banaatikum gabdhihiina nikaaxoodaa laydinka xarimay inaad guursataan gabdhaha marka ilmahaagu gabdhahay dhalaanna waa ku jiraan wa akhawaatukum walaalihiinaa laydinka xarimay inaad guursataan saddexda dhinac ay ka imaan karaan kugu hooyo kugu aabbo kugu aabbo keliya kugu hooyo keliya wa camaatukum baa laydinka xarimay eedooyinkiina eedadiinaadna waa faracaagii labaad wixii ou dhalay faraca asalkaagii labaad asalkaagii labaad faraciisa koowaad waa laydinka xarimay iyaguna ayb aaba aabbaha marka walaalihiis oo dhan baa soo gelaya awowgaa kuwa la dhashay waa soo gelayaan awowgaaga saddexaad afaraad kuwa la dhashay eedda camal waay kuwaas ayaga laakiin awowgaaga faraca ou dhalo eeddadaa waay faracaas kuway sii dhalaan waa simantihiin kuwa ay guurkooda waa bannaan yahin wa khaalaatukum habaryaaryaalkiina laydinka xarimay inaad guursataan habaryaaryaalkuna wixii hooyadaa la dhashoo dhan waay ama ha kala dhalato dhinac aaba dhinac hooyo iyo labada dhinac wa banaatul akhi baa laydinka xarimay inaad guursataan walaalka gabdhihiisa walaalka gabdhihiisa inaad nikaaxsataan ayaa laydinka xarimay waa gabadhaad adeerka u tahay walaalku dhinacuu doona ha ahaado wa banaatu lukhti walaasha gabdhaheeda yaa laydinka xarimay inaad guursataan kuwaana abtibaad u tahay oo ma guursan kartid ayb waxaa soo gelaya marka kuwaasi banaatu awlaadi lakhi walaalkaa ilmahow dhala waxay sii dhalaan weli waalid baad u tahay ma guursan kartid ayb wa umma intaa marka nasabkii baa looga baxay wa ummahaatukum baa laydinka xarimay hooyooyinkiina nikaaxoodii baa laydinka reebay allaatii hooyooyinka oo ardacnakum idin nuujiyey idinka wa akhawaatukum walaalihiin baa laydinka xarimay inaad guursataan min aradaacati nuugmada idinkugu walaal ah kuwaana marka waa laydinka xarimay isku soo duubduub waxay tahay yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min annasab nuugmada waxaa ku xaaraam noqonaya wixii nasab ku xaaraan ahaa jiray haween baa adiga ku nuujisay ninka caanaha sababta uu ahay qabo aabbaha booskiisu istaaga waa aabbo xagga nuugmada iyadana hooyadaabay noqotay ilmaha ay dhashana ama kuway nuujiso maxay noqonayaan walaalahabay noqonayaan xagga nuugmada nasabkii un uga qiyaasa marka intaas ka wad iyada marka habar hooyadeed maxay kuu noqona ayeydaa waay xagga nuugmo wahaakadaa sidaasay ku socona laakiin radaaca xurmadiisu waxay ku sugnaataa laba shardi in la helo ta koowaad waxay tahay qabla xowleyn inuu dhaco nuugmadaasi inay dhacdo laba sano ka hor yacnii laba sano dhexdeed inay ku dhacdo mar haddaad laba sano adoo ka weyn haweentu ay ku nuujiso waxba laga soo qaadi maayo nabiga sal ll l slam wuxuu yidhi inama alradaacatu min almajaacati nuugmada wax ku oolkaa waa midda baahi xaggeed ka ahaato baahi darteed midda loo nuugo wa haweenta marka qofku goormuu baahi u nuugaa haween hadee marka uu laba sano ka yaryahay wa markuu ka weyn yahay ma aha waa xadiid marka nas sariix ah waay kaas amaa qisada iyada imra'atu sahl yacni saxiixu muslimkana ku sugan ay tidhi saalim waqad balaga maa yablugu rijaal inaan ka xijaabtana waa idhibaysaa rasuul allow seen yeelaa markaasuu wuxuu yidhi ardiciihi nuuji taxrumi waad ka xaaraam noqonaysaa qisadaa marka waaqicatu cayn weeyaan laa cumuuma lahaa waaqicatu cayn marka waxaa weeyaan xaaladaas iyo waxyaabahaas buu nebigu u fiiriyey binaan calaa dalika uga jawaabay laakiin xadiidka inama aradaacatu min almajaaca xadiid caam nebigu u sheegay waay oo uu ugu talagalay asal inuu noqdo midkan kale laakiin waa qadiyadaas wax ku tacalluqo waay saa darteed marka radaaculkabiirku saa uma xoog badna dadkuna inay xoogaa ku dhegdhegaan masaa-isha shaadka ama a-imada qaarkood ay ku tageenoo qariibkaa ma aha lama rabo khaalif tucraf waxay dadku aqoonin iska sheeg sheeg waa lagu baranaa ma fiicna saas masaa-isha shawaadda in la daba ordana la daba roorana ma fiicna weliba guur iyo nikaax markay mas'aladu ku tacalluqayso dad kale wax kaala dhexaynayaan haddii marka dad kale wax kaala dhexeeya waa inaad aada u fiiriso dadka kale laftooda ayb shardiga labaadi waxa uu yahay nuugmadaasi tiro inay leedahay tiradaa marka fuqahada waa isku qabteen shaafici wuxuu qabaa shan nuugmo inay noqoto mutafariqaad ah kala tagsan ayb shan jeer inuu nuugo xadiid baa kusoo arooray khamsu radaacaatin macluumaatin yuxarimna shan nuugmo oo la yaqaano waxbay xarimayaan mafhuumku marka wuxuu yahay wixii ka yar inaynan xarimeynin saas u wadaa ayb laakiin mafhuumulcadadkana war baa ku jira ogooda xadiid kale wuxuu ahaa laa tuxarimu lmasatu walmasataani hal halka nuugmo laba jeer nuugmadu waxma xarimto culamo kalea marka waxay ka qaadatay saddex inay ku bilaabanayso marka saddex jeer haddii uu nuugo inay markaa xurmadu sugnaanayso qaar toban bay gaarsiiyaan tobanka laakiin waa la nasakhay qur-aanay ahaan jirta cashru radaacaatin macluumaat aduu marka shantaas in loo ixtiyaad falow shantaasaa marka ay ku tageen alimaamu shaafici uu ku tegay akharu ahlilcilmina waxay ku tageen buu leeyahay baqawi ilaa ana qaliila radaaci wa kahiirahu yuxarim ayb ka yar iyo ka badanba waxbay xarimayaan marka qofka marka uu cid nuugo nuugmadu maadaama axkaamtan ay ka ratibmayso waa in la dabdiyo ee qofka loo sheego la ogeysiiyo la ogaado si axkaamtan hadhow aan loogu tacadinin labadaa shardi marka la helo ayaa nuugmo ay wax xarimaysaa ayb axkaamta kale nuugmada ku saabsanna suurat lbaqaraan uga soo hadalnay ayb wa ummahaatukum baa laydinka xarimay haweenkiinii allaatii haweenka oo ardacnakum hooyooyinkiina dhe allaatii kuwaasoo ardacnakum idin nuujiyeen idinka wa akhawaatukum walaalihiin baa laydinka xarimay min alradaacati nuugmada idinkugu walaal ah kuwaana yacni markaa waa laydinka xarimay wa ummahaatu nisaa'ikum halkan marka iyagana waxaa ka bilaabanaya kuwii loo xarimay sabab ah sihriya iyo musaahara xiditinimo darteed kuwa loo reebay wa ummahaatu nisaa'ikum haweenkiina aada qabtaan hooyooyinkoodaa la idinka xarimay nikaaxooda waa la idlaaqay marka middaan itlaaqan shardi aan lagu xirin waxaa laga fahmayaa haween kastoo caqad aada la gasho ee aada markaa yacni nikaaxsato hooyadeed waa kaa xaaraam inaad guursato weligaa hooyadaa hooyooyinkii dhalayna la mid weeyaan waa in calowna ama nuugmo hooyo haugu noqoto ama nasab masaladan in la fahmo waa haween baad caqad kuu qabtay waa waa nikaaxsatay haweentaa hooyadii dhashay waa kaa xaaraam hooyada nuugmo hooyo ugu noqotayna waa kaa xaaraam iyadana oo ma ana haweenka kuwii dhalay keliya un ma aha kuwa xataa yacni radaaca iyo hooyo ugu noqday waa magacan umahaat waa qaadanayaan ayb waxayna xaaraam ku noqonayaan binafsi alcaqdi caqadka lafsad ahaantiisa inaad la guri gashaa shardi maaha mar haddaad caqadkii qabiltu aad tiraahdid haweentaa aada qabiltuda tiri hooye nikaaxeeda tiri hooyadeed waa kaaga dhammaatay hooyadaa ama ha noqoto mid dhashay ama mid nuugmo ugu hooyo ah wa rabaa-ibukum ayaa idinka xaaraama laydinka xarimay wa rabaa-ibukum rabiibooyinkiina allaatii kuwaas oo fii xujuurikum tarbiyadiina iyo yacni dhexdeeda ahaadeen ood idinka yacni xanaanadiina ku jiro min nisaa'ikum haweenkiina naxaalay ka ahaadeen allaatii haweenkaa oo dakhaltum aada jimaacdeen ood u galmooteen bihinna iyaga qolo labaadoo iyagana musaaharo iyo xididtinimo ku xaaraan noqonaysaa waxay tahay haweenta aada qabto gabadhay dhashay haween gabarh wadataad guursatay gabadhaadi waa kaa xaaraam laakiin shardi baa lagu xiray goormay xaaraan kaa noqonaysaa marka aada hooyadeed u galmooto haddii hooyadii aadan u galmoonina caqad keliya intaad samaysaan saas ku kala tagtaan adoon u tegin gabadhii waa guursan kartaa markaas min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihinnadaas ayaa qeyd mafhuum leh waaye laakiin fii xujuurikumta iska jir qeydun laa mafhuuma lahu waaye kaas ee la dhihi maaya rabiibada waxay kaa xaaraam noqonaysaa marka gurigaaga aynan ku korin waa kuu bannaan tahay maaha markay gurigaaga ku kortana kuuma bannaana sidaa ma aha fii xujuurikumta qeydun laa mafhuuma lahu weeyaan cinda akthari ahlilcilmi oo macnaheedu waxay tahay haween baad guursatay waa u galmootay gabadheedii laakiin guri kaley ku nooshahay adiga kulamaba noola gabadhaa ma guursan kartaa maya fii xujuurikumta waxaa loo sheegay waa kharaja makhraja alghaalib inta badan ninku haddii naag gabar wadato uu guursado gabadha asaga unbaa korinaya soo maha sida haalibka ah haalibka unbaa laga waramayaa maahan hadda qeyd oo mafhuum inuu yeesho laga rabaa oo shardi loo yeelaya ma aha ayb aimada qaar yar baa ku tageen in qeydkan mafhuum leeyahay cali bn abi aalib baana ayaan u malaynaa inuu ka mid yahay ayb qeydkaasi laakiin mafhuum ma laha ayb waxaa kaloo cali isaga laga wariyey ta cali laga wariyaa waay waxay tahay haweeneyda aada guursatay hooyadeed aayaddu hadda gabadhana shardi bay ku xirtay oo inaad hooyadeed u galmooto markaasay gabadhu xaaraan kaa noqone hooyada laakiin looma shardinin gabadheeda inaad markaad guursatay inaad u galmooto markaasay xaaraam kaa noqonee lama dhihin waa layska idlaaqay cali baa laakiin waxaa laga wariyey ummu lmar'ati laa taxrumu ilaa biddukhuuli bilbinti ka rabiibati cali isagu wuxuu leeyahy rabiibadai hooyadu isku mid waay hooyada lafteeda waxay xaaraam kaa noqonay markaad gabadheeda u galmooto haddii gabadha intaad guursato aada iska furto adoon u tegin hooyadeed waa guursan kartaa buu leeyahay laakiin waa masalo isagu uu ku tegay cali akharu saxaabana aynan ku tegin sida xooga badanna waxay tahay bimujarad haddaad caqad ku qabato waa kaa xaaraam hooyada inaad u galmootaa shardi maaha aayadda daahirkeedana saas waa wa ummahaatu nisaa'ikum haweenkiina aada qabtaan hooyooyinkooda nikaaxoodaa laydinka xarimay wa rabaa'ibukum rabiibooyinkiinaa laydinka xarimay inaad guursataan allaatii rabaa-ibta oo fii xujuurikum ahaadeen tarbiyadiinna iyo xanaanadiinna dhexdeeda ahaadeen min nisaa'ikum haweenkiinniina xaal ay ka ahaadeen kuwaasi ay dhaleen allaatii haweenka oo dakhaltum aada u galmooteen bihinna iyaga fa in lam takuunuu haddaydnan ahayn dakhaltum inaad u galmooteen bihinna iyagaas falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahaanin inaad guursataan haddii aada yacnii haweentii aydnan u galmoonin oo saas ah ku furtaan gabadhii waa guursan kartaa waxalaa-ilu abnaa'ikum waxalaa-ilu abnaa'ikum wiilashiina aada dhasheen xaasaska u dhaxo nikaaxoodaa laydinka xarimay aladiina kuwaas oo min aslaabikum duudkiina ka ahaaday dayib meeshaan marka xalaa-ilu abnaa'ikum xaliila waxaa la yidhaha xaaska qofka wiilkaaga gabadha ou qabo ma guursan kartid adiga dayib leanna maxaa yeelay wiilkaagaasna marka kaad adiga dhashay kuu sii dhalay intaba waa wiil un weeyaan asoo wada gelaya marka aladiina min aslaabikumtaan qeydkan loo yeelay yaa laga yaabaa dadka qaar inay ka u fahmaan kaad adiga tooska u dhashay xaaska ou qabo ma guursan kartid laakiin wiilkaaga wiil wiilka ou dhalayna wiilkaada awowga u tahay gabadha ou qabana ama gabadhaada wiilka ay dhashay oo kale gabadhaada wiilkay dhashay xaaskiisa ma guursan kartaa may min aslaabikumta waxaa lagu saarayaa hal qolo qolada lagu saarayaana waxay tahay carabta caado waxay qabi jireen qofka addoonka u ah ee uu xoreeyo isagaa loogu magac dari jiray awal sida zayd bnu xaarithaba loo dhihi jiray waagii hore zayd bnu moxamed marka wiilka aada dhashana adiga wiilow kuu ahaa kan adiga aada xorayso oodan dhalinna adaa lagugu magac dari jiray waagii hore aayaddaani marka waxay leedahay kan adiga aada tooska u dhashay iyo wuxuu sii dhalo xaasaskoodaa idinka xaaraama laakiin ninka aadan dhalin ee adiga aada wiil ka dhigatay oo tabani ku samaysay oo laakiin adiga aadan dhalin naagta uu soo furo waa guursan kartaa leanna nebigaba waa ogtihiin zayd bnu xaritha gabadhii uu furay oo zaynaba binti jaxash nebiga waa kii guursaday suuratu laxzaab aan ugu tegaynaa waid taquulu liladii ancama allahu calayhi wa ancamta calayhi amsik calayka zawjaka waataqi llaha watukfii fii nafsika ma allahu mubdiihi watakhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaah falamaa qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha marka min aslaabikum waxaa baxaya kuwa aadan dhalin adiga ood wiil ka dhigatay oo adiga aadan dhalin naagtoo furo waa guursan kartaa ee min aslaabikumtaa u malaynina inay tahay kaad adiga dhabarkaaga ka yimid ee tooska u dhashay kaas ma guursan kartid gabadhiisa laakiin ilmahaagu ilmahay dhalaan waa guursan kartaa xaasaskoodu ma ahan saas ayb wa xalaa-ilu abnaa'ikum wiilashiina haweenka u dhaxo ee xaasaskooda aan nikaaxoodaa laydinka xarimay aladiina kuwaas oo min aslaabikum dhabarkiina ka yimid tagoogtiina ka yimid oo macnuhu marka waxay tahay kuwa aydnan dhalin oo aada wiilal ka dhigateen idinku ma ku jiraan wa an tajmacuu inaad jamcisaan baa laydinka xarimay bayna alukhtayni laba walaalaha dhexdooda inaad jamcisaanna waa laydinka reebay laba isla dhalatay inaad jamcisaan waa laydinka reebay marka wa an tajmacuu bayna alukhtayni ninku inuu xaas iyo walaasheed isku qabaa ma bannaana iyaga marka kuwaan muxaramaad oo liljamci waay xuribna kuwaan waa la xarimay liljamci markay wada jiraan haddii laakiin mid aada furto ciddadeedii ay dhammaysato walaasheed waa guursan kartaa haddaad inta furto dalaaqu baa-in uu yahay oodan soo ceshan karinna walaasheed waa guursan kartaa hal mid laakiin lama ogola intaad furto hal dhalqadaa ku furtay gabadhan iyadoo ciddadii ku jirta walaasheed inaad guursataa ma bannaana leanna haweentu markay ciddo ku jirto dalaaquna uu yahay rajci waa fii xukmi zawjiyay ku jirtaa weliba naag la qaboo kale bay weli taagan tahay saas darteed marka waxay noqonaya nin laba jamciyaad noqonaysaa marka amana bannaana laba sibaad yeeli kartaa mid inaad furto ciddadii dhammaysato tii kale waa guursan kartaa amase waa furtay dalaaqu waa baa-in saddexaa ku furtay naagtaa sooma ceshan kartid markaa waa guursan kartaa walaasheed ilaa zawjiyadii ma qabta midaan baa-inka ah ayb meeshaas marka sidaas weeyaan ayib wax allaale marka wixii loo xarimay yacni sidan loo xarimay milkulyamiinna lagu waa loo xarimay oo laba addoono isla dhalatay inaad wada haysataa ood labadaba u wada tagtaa milkulyamiin aada ugu tagtana ma bannaana marka waa inaad mid ku joogtaa midda kale haddaad rabto tan inaad iska xarimto se iskaga xarime nin ku dar sidaas oo kale inaad yeesho qaabkaas ama gad middan kale markaa waa haysan kartaa laakiin laba isla dhalatay inaad isku haysataa milkulyamiinna kuma haysan kartid nikaaxna kuma haysan kartid ayib masalada milkulyamiinkuna warar badanaa ku jira laakiin saas ayay ubad ayay saxaabadu u badan yihiin ayb kuwaan marka liljamci loo xarimay ogowada maxram ma aha haweenta adiga aada qabto walaasheed dumaashidaa maxramkaaga maaha inaad guursataa waa kaa xaaraam laakiin maxramkaaga maaha safar lama geli kartid lama khalwoon kartid ma aha maxram dadka qaar baa maxram u maleeyo kuwa waxaad arkay dhahayo safaraan gelayaa dumaashiday safar ma la geli yaa safrayso maxram mau noqon karaa maxaa iska waxba idinkama dhexeeyaan t maxramnimadeedu waa muwaqad xaaraantinimadoodu waa ku meel gaar wax joogtaa maaha taxriim oo muabada ma laha ayib qur-aanku intaanuu sheegay laba isla dhalatay inaan la jamcin karin sunnada nebiga maxay ku dartay waxay ku dartay nebigu sal ll ly slam uu reebay in la jamciyo bayna almar'ati wa camatiha haweeniya eedadeed wa bayna almar'ati wa khaalatihaa haweeniya habaryarteedna guur laguma jamcin karo sunnada nebigaa ku dartay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh meeshaana waxaad fahmaysaa marka qur-aanka keligiis in qofku yacni axkaamtu aynan ku jirin qaar qur-aankaa sheegay qaarna nebigaa loo waxyoodo sunno ahaanoo u sheegay qofka marka waa inuu labadii isku yaqaano kuna dadaalo ayb wa an tajmacuu inaad jamcisaan baa laydinka xarimay ood kulmisaan bayna luqtayni laba isla dhalatay dhexdooda ilaa maa kii maahane qad salafa tegay laakiin maa qad salafa wixii tegay fahuwa macfuwun canhu wixii hore waa la cafiyey in allaha alla kaana wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan sidan baa marka ilaahay axkaamta uu noogu tilmaamay noona fududeeyey waalmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat aymaanukum aayadahan waa wada socdaan waalmuxsanaatu baa laydinka xarimay xurimat calaykum waxaa korkiina laydinka xarimay almuxsanaatu nikaaxu lmuxsanaati kuwa yacnii nikaax ku dhowrsaday oo iyaga markaa la qabo nikaaxoodaa laydinka xarimay min annisaai xaal ay haweenka ka mid yihiin ilaa maa kii maahane malakad ay milkisay aymaanukum midigyadiinu ay soo milkiyeen maahane aayadan marka walmuxsanaatooda saddex tafsiiraa ku jirto tafsiir wuxuu yahay almuxsanaat bimacnaa dawaatu laswaaj naagaha la qabo naagtan waxay ku dhowrsan tahay ku dhex jirtaa nikaax nin baa qabo lama guursan karo haddii sidaa la yidhaha marka ilaa maa malakat istinahaas muxuu noqonaa marka yacni kuwa la qabo ma guursan kartaan ilaa wixii midigtiina soo galo aada milkisaan maahani dagaalaa muslimkii gaaladii galeen gaalka marka xarbiga ah haweenka iyo naagaha iyo marka lasoo qabto iyagu bimujarad yacni qabashadaas lasoo qabtay bay ku addoomoobaayan kuwaas ilmaha iyo naagaha haweenkaas marka kuwa la qabaa ku jiri karo kuwa la qaboo nin xarbi a naag u ahayd baa ku jiro ayaa ku jiri karaan kuwaas marka iyaga waa waa idin xalaal say laakiin goormay xalaal idiin noqonayaan marka aada iska hubisaan oo istibraa wax la yidhaha markaad samaysaan haweentii waa la soo qabtay waa la qeybiyey ma loo tegi karo ilaa hal xayd ay ka hesho xayd markay ka hesho rixmkeedii la hubsado in aynan uur lahayn markaa wixii ka dambeeyo ninkaa ayay addoon u tahay milkulyamiinuuna ugu tegi karaa ayb ilaa maa malakad marka istinuhu sidaas waay marka middaan iyadoo nin leh ayay bannaan tahay iyadoo nin leh ayay bannaan tahay markii istibra lagu sameeyey kadib laakiin yaa waayo ninkeeda waa gaalkaas xarbiga ah laga hadli maayo qof muslima dee naag ou qabo qofku inuu iska guursadaa waa sifaax iyo iyo zino weeyaan iyo wax foolxumo badan ayb ee qofkuna da gaal kuma noqon karo nin ra'yigiisa ogaada marka naam dadku gaal kuma noqon karaa nin ra'yigiisa naam waxay gaal ama koox ra'yigeed gaal laguma noqon karo qofku wuxuu gaal ku noqon karaa alleh rasuul inay gaalaysiiyaan laakiin dadku hadday iyagu isu sheegaan intay guri isla galaan ummaddan o dhan waa wada gaalo daarulxarbi aan joognaa annaga waxaas hadday isku aqriyaan wax baatila waayo waxna aan ka jirin dadka waxaa ku ibtilaysanna agtarkooda wax laba sano cilmi raacda kuma jira xataa naam ilaahay amarkiis naam fakerkaa dadka qabo dad cilmi raacdaa kuma jiraan naam haddana maca dalika ummad dhan meel joogtay xukumayaan oo gaalnimadoodii iyo ay xukumayaan allahu lmustacaan ayib marka allah wuxuu leeyahay marka walmuxsanaatu macnahaas in lagu macneeyo macnaha labaadna waxay tahay in la yidhaha walmuxsanaatu bimacnaa yacni alcafaaif ilaa maa malakadna ay noqoto nikaax iyo sadaaq haweenka dhowrsan waa idinka xaaraam nikaaxooda ilaa maa malakat aymaanukum gacmihiina waxay milkiyaan midigyadiina maahane ood binnikaaxi wasadaaqi aada ku milkisaan tafsiir waayo isagana ayb abulcaaliya tafsiirkaas ku tegay tafsiirka saddexaadna waxaa laga wadaa baa layidhi nisaau ahli lkitaab waxaana sidaa ku tegay abuu mijlaz laaxiqu bnu xumayd annaga kan horaan ku wadaynaa marka walmuxsanaatu waxaa laydinka xarimay kuwa dhowrsan oo nikaax ku dhex jiro oo nikaax ku dhowrsaday oo la qabo guurkoodaa laydinka xarimay min annisaai xaal ay haweenka ka mid yihiin ilaa maa kii maahane malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiina ay bisabyi aada soo qafaalateen kitaab allaahi calaykum kataba allaahu dalika alla sidaaba uu qoray kitaab allaahi ilaahay waajib yeelidiisa calaykum korkiina uu waajib yeelay qoray waay leanna xurimad ayaa waxaa ku jiro kitaaballaahi waa masder caamilkuna waa xurimad taxriimkaasaa kitaabaa ka muuqato ayb ama in la yidhaha kitaaballaahi iqraa in lagu nasbiyo oo macnuhu uu yahay ilzamuu war laazima oo qabsada kitaaballaahi ilaahay kitaabkiisa ayb kitaaballaahi kataba allaahu dalika alla sidaaba uu qoray calaykum korkiinau sidaa ku qoray kataballaahu alla wuu qoray kitaaballaahi ilaahay qoridiisa uu qoray calaykum dushiina uu ku qoray buu qoray alle ayb wa uxilla lakum waxaa la idin xalaaleeyey idinka maabaa la idin xalaaleeyey waraa'a daalikum kiinaa lasoo sheegay ka dambeeyo intaa lasoo tilmaamay wixii aan ahayn oo ka gadaaleeyo waa la idin xalaaleeyey guurkooda an tabtaguu inaad doontaan ood kuwaa dalabtaan guurkooda biamwaalikum maalyaalkiina aad ku dalabtaan muxsiniina xaalaatihin kuwa dhowrsanayo oo aan zina hayra musaafixiina aan sinaysanaynin intaa wixii ka dambeeya waa idin xalaal haddaad meherkoodii waxoodii siinaysaan idinkoo guur ka doonayo macnahaas marka wa uxilla lakum maa waraa'a daalikum hadda waxaa laga reebayaa wixiis sunnadu reebtay oo gabar iyo eedadeedii gabar habareerteeda in la jamciyo wa uxilla lakum waa la ydin xalaaleeyey maabaa la ydin xalaaleeyey waraa'a dalikum kiinaas gadaashiisa ah intaa lasoo sheegay ka dambeeyo an tabtaguu baa la ydin xalaaleeyey inaad doontaan biamwaalikum maalyaalkiina inaad ku doontaan waa meherkii an tabtaguudan marka ibnu jariir wuxuu leeyahay maadaa laga bedela waana ma fii maxalli rafcin marka waxaa kaloo iyadana la dhihi karaa bian tabtaguu bian tabtaguu mansuub waaye binasci lkhaafid waxaa laydin xalaaleeyey waxay intaa ka dambeeya an tabtaguu bian tabtaguu inaad doontaan biamwaalikum maalkiina aada ku doontaan muxsiniina idinka oo dhowrsanayo oo yacnii isdhowrayo oo hayra musaafixiina xaalaatihiin idinka oo aan zinaysanaynin fama stamtactum bihi famaa wixii istamtactum aada ku raaxaysataan bihi maagaba minhunna xaal ay haweenkaa ka mid yihiin fa aatuuhunna siiya ujuurahunna ajaryaalkoodii siiya fariidatan jacala allahu dalika alla taa wuxuu ka dhigay fariidatan farad aayaddan marka fama stamtactum bihi minhunana laba tafsiiraa ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay waa mutcada mutcadana waxaa la yidhaha ninku inuu naag guursado caqadka marka ay joogaanna ay yidhaahdaan muddo in la sheego yacni bil laba bilood iyo saddex bilood iyo sanad iyo waxbaa la sheega caqadka lagu magacaabayaa ee muddadaa markay dhammaatana biduuni talaaq ninkii naagti waa kala tegaya mutcadaa marka waagii hore way bannaanaan jirtay markii dambena nebigu waa xarimay taxriimkaasayna ku dambeysaa ilaa yowmi alqiyaama shiicadaana waxaas ku ibtilaysan waana zino ayb mar haddii sharcigu xarimay markii horena baahi mucayan oo jirtay baa sharcigu ku daaweynayey ayb tafsiir sidaas waay marka mutcadii baa marka aayaddaanu ay ka hadlaysaa wixii marka aada mutco ku guursataan lacagtoodii iyo wixi aad kula heshiiseen siiya sidaa inay tahay tafsiir labaadna waxay lee wuxuu leeyahay sidaas ma ahane waa nikaaxa caadiga ah haweenta aada nikaaxsataan ood u galmootaan waxay idinku leedahay meherkeeda iska siiya waay aayadda macnaheeda labadaas tafsiir baa ku jirta famaa wixii istamtactum aada ku raaxaysataan bihi maagaba minhunna xaalay haweenkaa ka mid yihiin fa aatuuhunna siiya ujuurahunna ajaryaalkooda hadday mutco ahayd waa la nasaqay hadday nikaax tahayna de siiya ajaryaalkooda jacala allahu dalika alla sidaa wuxuu ka dhigay fariidatan buu ka dhigay walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahanin fii maa kii taraadaytum aad ku raa taraadaytum aad ku raalli noqotaan hu maagaba yacni bihi isaga aada iskaga raalli noqotaan fii maa taraadaytumuuhu bihi min bacdi lfariidati waxaa la qadaray ka gadaale haddii marka aayaddan ka dhigno nikaaxi oon dhahno aayaddii hore fama stamtactum waxay tilmaamaysaa guurka haweenta aada guursataan ku raaxaysataan siiya wixii aada meherkeeda ahaa sidaa haddii la yidhaha fima taraadaytum bihi waxay noqonaysaa wixii marka aada iska cafisaan idinka dhexdiina kun dollar uu ku mehersaday waa yacnii sagaal boqol ken bay tiri boqol waa ka tagtay wixii aada isaga raalli noqotaan sidaasoo kale dhib ma leh haddii mutcadii laga dhigana wixii markii waqtigu ou dhammaado kadib haddana aada ku kala raalli noqotaan dhib ma leh waa iyaduna walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahanin fii maa kii taraadaytum aada ku raalli aada raalli ku noqoteen bihi maagaba min bacdi alfariidati fariidada kadib intaas la jaangooyey la qadaree waajibka ah ka gadaale wixii aada iskaga raalli noqotaan ood isku cafisaan ama ziyaado aada ugu darto dhib ma laha in allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan oo aada axwaasha dadka u yaqaano xakiiman xikmad badanoo waxa uu jidaynayo xikmad bay ku dhisan yihiin iyo waxa uu xarimayo labadaba hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed